Haa, duurka ku dhale. Lix saac maalinimo qorrax kuleel ay tahay. Badi meel aqalo hoori ku yaal. Meesha saa ku dhan waxba la yaalin xabad kaniin male.
saadiye aliyo yuusuf weliba iyo ku mid ataa hooyo dhibaataysan oo ku nool beledkan baydhabo iyo oona beledka baydhabo iyo roogta muddo tumi ishan maalimood ee iyo weliba iyo eta dhibaatada nkubingiya haysata isku furunye kadhi iyo weliba weliba iyo in dheertaa caloolada oo markaas ka bararsan mashaqaysado korta sacdi iyo oona haysata li-iyaal iyo weliba haddina sacdiyo la socota aadiya oo markaas hindhoole e waaniyan awoodna sacdi ini markaas hadhacasata nolol maalmoodyo waato sacdi aliyo ooyo marar warbaahinta reediyo warsan iyo habooqati iyo anku warbiidi dhibaatadiiyo kula kulantii dhalmada Caloosha u jeeda. Neefta kore u socota.
barartay Waa bararsan tahay iyaga dhehe. Waxay saareen computer infection hoos qaade. Aniga baadiyan saga dhiig bahay xabad kaniina la siinaysa malahan. Ma garad. Waa saas walaashay Soomaaliyeed. Waxa Ilaahay kaaga mahadnaqay khayrkaada Ilaahay dhibaato kulama kulmiyo. Codkaas ii baahisan ii gudbisan Ilaahay weligiin. Idaacaddan ha jirto ha joogto. Muslimiinta waxa ii weydiiya. Waxaan gaari ku raaca. Nafteydaaba dhiman haayaba. ilmihiina haddaa maanta aniga aan ka dhex baxo bis waa u dhammaatay ciyaalka awjo inta imbahi ma aanan dugsigu ahay dugsigaas ka dhex fadhiyaa waana ugu soo galay magaalada waa laga siiyaa meel lama aadaya haliska jooguna dheh aniga ma- meesha lagu dilay oo dadka meedkiisa lasoo qaaday ay ugu dambeysay ilaahay rasuulan ku dheh guriga isagoo hawanaa iskaga soo tagnay hooyo iyo ciyaalkii yaan ii- kuwii kaloon isku soo dardarsada iska soo tagay xaamila ahay markaas
markeeda haroortii guddiba dhalay haa duurka ku dhale lix saac maalinimo qorrax kuleel ay tahay badi meel aqalo hoori ku yaalo meesha saa ku dhan waxba la yaalin xabad kaniini male isbitaalkana saaka liisoo tilmaameen imaaday Haye.
isagana wax allaala wax aan ka helay waxay dheheen takhaatiir hadda imaanayso inaad sugeed ma ogi mid hadda adiga waxa kaa qaban karta arrintaada ma jirto saan dhahaa saakaa imaade wallaahi afkiisaas u qalalin biimada waxaan keena xaaranay karta haruurkaasi meesha gabdha halkaas iga soo siiyey inahoo karso sa'dii aliyow ahaa ambaahan ini la caawiyo oo ka codsadayta in iyo caawiyaan dhammaan dadka muslimiinta meel kastiyo dunidiyo ku roogan walibana iyo hadaladii ka mid ayana sadatan intaas duurka sanjafayni haddana dhinacasaaba diyaarada naga soo galeen meel loo roora male anigi maarta waxaa isbitaalkana imaade ilmihii waa isku go-ay inta isku goti hoos ilmihiina waa dhinteen isbitaalkii waxay dhaheen wax anaga aan ka qaban karno ma leh hargeyso muqdisho meel daawo ka raadsanaysid lamada qaybad oo markaas xiriiriya meelo saxarada iyo meelo kale isku gotay maya hoosaa go-day garaangartii dhanaa go-day kaadadana sidii hore maaha waa iska imaanaysaa jiradaa iga daran abaay xanuunka lix cayaal leh hooyo aniga guri islaan korfuul nolol ma leh cid nolol ku siinaysa ma leh maku anface yaa waxaan u imaaden waxaan dadweynaha soomaaliyeed ka codsanaa meel alle meelay joogaan dal iyo dibaddaba yaa waxaan baabuur ku raaco aniga oon meelahaas daawo ka raadsado an ini- ilmihii iyo hooyo aan ku noolaano yaa dhibaatadaasaan u imaaday isla muslimiinta wixii baydhabo joogo islaam muslin ah wixii dibadda joogo muslin ah wixii i maqlaayo yaa dal i dibadda i maqlaayo gacan- i gacan dhaamaan ilaahay waxa siiyey inay i caawiyaan ayaan u imaaday saadii aliyo weliba yaa ku barakacday beledka baardheere welibana yaa ha barakacday xilligii markaas la wareegan ciidamada dowladda soomaaliya beledka baardheere iyadoona ha kuroortii duqaymagii markaas linjeysidaayi beledka baardheere kureeda markii iyo ha barakacday saadiya weliba iyo ha ka dhalay meel duur e iyo oona shaleedii markaas meelo ka dhalay sidaas dartiina iyo kula kulantii dhibaato dhibaatadaasi iyo la kulantiya waliba iyo eta isku furun markaas kadhi iyo ona un la socona dad markaas ka qobodaayan anuga iyo dhalaasa sa'adii ilaa i hadda ma kafay lahaana difeetada markaasi ha ku deerti xilliga dhalmada iyo oona aan helna wal gargaar caafimaade marka iyo koytii beledka baydha walibaye ambatay isbitaalka ankubiin magaalada baydhaba walibana iyo lahan sheegay ini wallanka qabwada korna isbitaalka baydhaba walibana laha eray iniyo caafimaad iyo aan weydiisada korto gobolada kale markaas ka tirsan soomaaliya inyo markaas wallanka qabwada kor iyo lan sheegay saacadiya iyo oonaan awoodnini iyo meelkala iyo ambatas walibana iyo saas oo kale aan reebo kornee kaadada walibana iyo sababtay kaadadaniyo isku socota xilligii markaasi leediya dhalaasi iyo jug ku deerti